inta badan bulshada ku nool magaalada kismaayo oo xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waxay noloshooda ku tiirsan tahay kalluunka waxayna isugu jiraan jilaabato badda kasoo saara kalluunka kuwa ka ganacsada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ay iibsada kalluunkaasi ay u cunaan faa-iidooyinka kalluunka ayaa ah kalluumaysi ahaan inuu shaqabuur u yahay dhalinyaro badan oo ku nool magaalada kismaayo iyo gobolada kale ee dalka halka bulshada iibsatana ay ku qabaan faa-iido dhanka caafimaadka ah gudoomiyaha kalluumaysatada dowlad goboleedka jubbaland ayaa sheegay inay muhiim tahay in bulshada ay ka faa'iidaystaan fursadaha ganacsiga ee dhanka kalluumaysiga iyo cunistiisaba isagoo sheegay in kalluunka xeebaha jubbaland loo iibgeeyo dalka dibaddiisa marka waxaan rabnaa inaan xoojinno kalluumaysatadana dhallinyarada magaalada ama tahriibka gelaya ama meelaha taagtaagan inaan tababar siino annaga maadaama waxaan naqaano uga faa'iidayno baan rabnaa marka insha allahu tacaala marka insha allah waa soo dhowaynaynaa waxaan leenahay baddii ku soo dhowaada haddii aad kalluunka ka ganacsanaysaan iyo haddaad badda ka soo saaranayso iyo haddii aad dubaysid oo dadka aad ka gadayso iyo haddii magaalooyinka aad u gudbinayso oo aad sida macnaha badhaadhe ama macnaha dhoobley meelahaas kale la geynayo aad baan idiin soo dhowaynaynaa xaqardheer nafteeda waa la geeyaa kalluunka waa cuntaa markaas soo dhowaadaan leenahay dhallinyaradiinna tababarta ka faa'iidaysta marka maadaama aan ku hadlaya magaca kalluumaysatada iskaashatooyinka jubbaland soo dhowaadaan kusoo biira si kastaba ha ahaatee dhalinyaro badan oo tababaro ka helay wasaaradda kalluumaysiga dowlad goboleedka jubbaland ayaa haatan ka shaqeeya xeebaha jubbaland